shir gogolxaar u ah shirweyne looga hadlayo aayaha gobolka gedo ayaa ka furmay magaalada garbaare ee xarunta gobolka gedo iyadoo kulamadii ugu horreeyey ee loogu gogolxaarayo shirkaasi ayaa waxaa ka soo qaybgalay odayaal dhaqameed waxgarad aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ku sugan magaalada garbaare nabadoon cabdi maxamed cismaan jugayste oo ka mid ah qabanqaabayaasha shirka ayaa warbaahinta wadajir u sheegay in ay filayaan in shirkan uu gogolxaar u noqon doono shirweyne saddex bil kadib lagu qaban doono magaalada garbaare kaasoo isugu imaan doonaan dhammaan hogaamiyaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka gedo si looga tashto ayaha gobolkan waxaa weeye waa shir nabadeed waa shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha gobolka gedo waxaana doonaynaa muddo saddex bilooda inuu shirweyne kale uu qabsoomo marka walaala gogolxaarka weeye marka ayaa soo qaban qaabay shirkan gogolxaarka ee hadda ka furmay magaalada garbaarey maxaase looga arrinsanaya hawalaala shirka waxaa looga arrinsanaya si dhexe oo soomaaliya ay u dhacday sidaad og tahayba wadamada iyo deegaanada kale iyo gobolada kale oo soomaaliya dhacdi dhibaatooyin badan baa abuurmay inuu dadka isfahmi waayo inuu diro inuu kala tago waxyaabo badan baa abuurmay marka la isugu talagalay in ay dhacdo mar kale inaan abaabul samayno oo waxyaabaha wax wanaagsan aan ku tillaabo qaadno oo ay nabadda u horreyso inaan ku tillaabo qaadno haata wax suuragal ah oo gobolka aayihiisa inaan ka kulanka ugu horreeyay hadda garbaari ka furmay yaa ka soo qayb galay maxaase looga hadlay waxaa looga hadlay in ay kan tahay gudul xaarka ugu horreeyey waxaa loo la isugu imaanayo mar labaad oo la qabanayo xidigaas oo ka kooban labaatan xubnood oo u gogol xaara shirweynaha soo socda shirka ma shir dhaqan baa mise waa shir siyaasadeed bal arrintaasi ii jilci ha walaale shirka siyaasad wa shir dhaqan wey
waa tahay marka maamulkii gobolka iyo midka degmada garbaarey iyo odayaasha dhaqanka ugaasyada iyo cuqaasha kale arrintan ka warqabaan
ha odayaasha dhaqanka shirka waa la agaasineynaa odayaasha dhaqanka shirka aan dooneynaa inuu annagana waxaan iska deenahay inaan u adeegnaa naga go-an adigu waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada markaa shirkaani yaa gacan idinka siinaya dabcan shir la qabanayo qarash badan iyo dhaqaalo badan ayuu u baahan yaa idinka saacidaya haa shirka walaale waxaan anagu doonaya waxaa shirka hadda ka hore wixii aan isugu keenno cid aan annaga wax u raadsanay ma jirto waxaan adeegsanay un wixii ilaahay annaga uuna siiyey ama aan haysanaan adeegsanay ka dambeeyana annaga gobolka aan deganahay gobol hermaan weeye wada tashigiisa iyo qorshihiisa waxdeedu dhaqaalaha ka soo baxaya inaan aan rabnaa gunaanadka shirkani ayaa lagu wadaa inay ka soo baxaan qodobo hordhac u ah shir guud oo la sheegay inuu ka dhici doono magaalada garbaarey muddo saddex bil kadib axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere